بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابنيا آيات اللواتن إيا اللوات من سورة القصص ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرعاء وابونا شيخ كبير waxaynu soo haynay oo inoo socotay qisadii nebiyullaahi muusa calayhi salaam ninkii feerka uu ku dhuftay oo dhintay kabacdii ninkii ka dambeeyey ee isagana reer bani israa'iil ahay sidoo kale uu ninka kale uu dilaayey ay dagaalsanaayeen ee hadalkii iyo sirtii meeshaa fakatay fircoon iyo qoladiisii loo sheegay ay dhaheen muuse ha la soo qabto deedna nin ordaya inta yimid oo nebi muuse u sheegay in la raadinayo magaaladana uu iskaga baxo uuna yahay mid u naseexaynay deedna nebi muuse magaaladaa uu ka baxay calayhi salaam ilaahayna uu baryo yidhi rabbi najinii min alqowmi aldaalimiin halkaas bay qisadu maraysaa ilaahay wuxuu yidhi walammaa tawajaha markuu u jihaystay nebi muuse tilqoo'a madyana madyan meesha la yidhaahdo xaggeeda naaxiyadeeda iyo jihadeeda wejigiisa markuu saa u qaabiliyo foodda halkaa saaray waa meeshii nebi shucayb deganaa qaala wuxuu yidhi nebi muuse casaa rabbii rabbigay xaqiiqa wuxuu ku yahay an yahdiyanii ilaahay inuu hanuuniyo an yahdiyanii ilaahay inuu igu hanuuniyo sawaa'a asabiil waddada dhexdeeda waddada haddaa bartameeda haysa dhumi maysa gees haddaa marmaray marka waddada sawaa'a sabiili waa waddada toosan wey sawaa'a sabiil waddada toosan ilaahay inuu igu hanuuniyo marka ninkaas waxa way loo soo degayo sahay ma qaadan baa li gaadiidna ma wato daabad ma saarna markab iyo waxba ma saarna misra ama masar iyo madyanna ilaa siddeed maalmood baa loo kala socdaa baa li waddadana ma yaqaan niyad wanaag ilaahay ku kalsoon yahay buu halkaa fooda saara markaasuu wuxuu yidhi casaa rabbi an yahdiyanii sawaa'a asabiil ilaahay malag baa u soo diray baan waddadiibuu ku hanuuniyey wax kaloo markaas sii cunaya ma jirina geedaha iyo caleentooda iyo waxaas baa la tilmaamaa inuu iska sii calashanayey oo iska sii cunayey walammaa warada markuu ku arooray bimacnaa gaaray bimacnaa wasala maaa madyana meesha madyan la yidhaahdo biyaheeda waa magaaladii shucayb nebi shucayb meeshii biyaha u lahaydoo ceelka ahaydee laga cabbi jiray ee xoololaydu ka abi ka waraabin jireen xoolahooda halkaa markuu gaaray wajada wuxuu helay calayhi maagaa dushiisa ummatan ummad oo min annaasi ka mid a jamacad dadkaaba ka hela dad badan wey umma ummad badan kuwaasoo yasquuna waraabsanaya xoolahooda iyo mawaashidooda xolay waraabinaya xoolo badan baa u safan meesha umma min annaas dad badan baa jooga duunyo badanna dee waa joogtaa waa la waraabinaya wawajada wuxuu kaloo helay min duunihim dadkaa xoolaha waraabsanaya sokadooda imra'atayni laba haweenay laba dumar ah kuwaasoo taduudaani xoolahoodii horay taduudaani takufaani celcelinaya hanamahumaa arigoodii biyaha ka horeynaya xoolaha dadka waraabsanayo hadba hormo goynayo xoolaha shubanaya ma aha laakiin xoolaha biyahayba iyagu ka celinayaano madada iyo kaalinta iyo biyaha wax kama haystaan iyo wax wax u waraabiye xoolahun bay celceshanayaan xooluhuna inta badan dee meesha biyuhu jiraan bay ku soo yaacayaan taduudaani labadaa haweeney labadaa dumarkaa ama labadaa hablood waxay samaynayaan xoolihii bay celinayaan qaala wuxuu yidhi maa khadbukumaa warshaanigiinnu muxuu ahaaday war maxaa ariga waa xoolaha ayan baa li war maxaa ariga celcelinaysaany maxaa ariga biyaha uga hortaaganta dadka waraabsanaya maxaa idinka reeba xoolaha la waraabsan laadi maa khadbukuma muxuu yahay shaanigiin iyo ujeedkiin iyo dantiin qaalataa labadii gabdhood waxay dhaheen laa nasqii ma waraabsanno xoolaha xataa yusdira ilaahay ka fulaan xataa yusdira ilaahay macnaha ay ka fuliyaan alricaau kuwa xoololaoxoolala joogayaasha ah xoololayda ah maxay mawaashidooda ilaahay ka fuliyaan xataa yusdira wey yusdira bidami lyaa xataa yusdira ariaa xataa yusdira alricaau ilaa ay kuwaas xoololayda ah xoolola joogayaasha ah xoolahooda ay fuliyaan mawaashidooda xataa yasduruu ricaaw haddii la akhriyana ilaa xooluhu ka fulaan weeye marakaana waa ilahay xoolaha ay kuwaas ka kaxeeyaan oo ka fuliyaan ay ka baxaan madada iyo kaalinta annagu waxba ma waraabsan maxaa yeelay rag xooglaa madada iyo kaalinta ku jira dumar baanna annagu kulama kaltami karno oo kulama ciriiryami karno ceelka dushiis midda kale annagu gabdhaan nahay ma doonayna rag inaan dhexdhex galno ilaa haddii kaalinka la iskugu yimaadiyo ceelka qarkiisa ma habboona annagu ma rabno ragga inaan mukhaaladayno ku dhex jirno waa nebi ilaahay gabdhihiisa koo dadkii xoogga lahaa baa meesha ku jira raggii annaga xagga iyaga ahaana aabbaha ayaa jiro waabuunaa annaga aabbahanana shaykhun kabiir waa nin weyn bay dheh nin weyn oo duqah oo da'ah kaa weeya da' buu gaar nabi ilaahay nabiyullaahi shucayb haddii markuu hadlayay qur-aanka oo soo marra nebi shucayb da' buu gaaray marka marakan ha da' buu gaaray marka ma uu awoodo aabbahaya inuu xoola waraabiyo dantu waxay keentay in annagu xoolaha soo aroorino oo waraabino marka meesha waxaa ka muuqata cududaarasha nemus ay waxay u sheegayaan sababta ay biyaha u waraabin waayeen waxay kaloo u sheegayaan aabbahood inuusan wax waraabin karin oo da-yahay shayba waxaa kaloo meesha hadal waa loo dulmaraa qof wax garanayee isticdaaf wax la yidhaahdo inay ka dhimrin dalbayaan muuse haddaa noo kaalmayn kadhi afkana kuma ballaarinayaan de haddaa wax noo qaban kadhi dantaasaan nahayse wey war wax wax noo waraabiya aabbahayo waada nana saasaana de warkii waa cadi haa waa abuna shaykhun kabiir fasaqaa waa u waraabiyey nabi muuse lahumaa labadii gabdhood xoolihiiba u waraabshay waa u raxmadayoo waa u ixsaan sameeyey uma intaa ka bacdi tawallaa wuxuu jeensaday ilaa dilli hoos meel geesah oo hoosah buu aaday oo iska fariis sheeko kale iyo bad kale iyo dumarkaana iyo lama gelin waa cajaa'ibta akhlaaqda iyo sida macnaa wax u socdaan markuu halkaa tegayna waa intaasuu berow soo soconayay faqaala wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiyo innii anigu faqiirun maanta mid u baahan baanahay limaa kii anzalta a ii soo dejisid ilaya aniga oo min min khayrin khayr ah khayrka maanta waa dacaam wixii cunaayo maanta intifaac iyo naf celiyo ilaahu ammaanta i siiso ilahu maanta faqiir baana waa u baahna limaa anzalta ilaya oo min khayrin quud iyo dacaam ah faqiir baan ilaahu ah khayrka maalkana waa loo isticmaalaa in taraka khayran hadduu khayr ka dhinto macnaa ka tago qofkii dhintay ya saasaa loo dhaxlayaa taa waa maal tanna waa hadda dacan baa looga jeedaa ilaahay waa u baahna ilaa muddadaa dhan buusan waxba soo cunin baa layidhi geedkaa hooskiisa uu iska jibsado sidaas markay dhacdo isagoo meeshiisa iska jifa ilaahay uu beriyey gabdhihii xoolahooda hadday fuliyeenoo dee waxay tageen baa lii xilli hore oo xilligay tegi jireen aan ahayn ilaa xoolahaan waadan baa la waraabin jiray dee maanta ninkaana usoo baxay muusoo waraabiyadoo xilli hore xoolihii geeyeen dee wuu weydiiyey aabbahood war maxaa jiroo maanta ulu soo degdegtay nin noocaasa xoolihii noo waraabshay fa jaa-athu waxaa u timid huwa oo muuse ah ixdaahumaa labadii gabdhood middood tamshii xaalay soconayso cala istixyaain xaalay ahaatay xishood xishood bay ku dul soconaysa xishood iyadoo ku le ku laran ayay timid gabdhaha xortaa ay xishoonayo xushmada leh sidoodoo kale iyadoo u soconaysa yaxyaxaya wejigeeda mare ku asudhay baa leeyihi sayid cumar wuxuu yidhi maysan ahayn buu yidhi mid iska iska gabdhaha iska socdoo iska bambaxa oo kharaaja wallaaja ah yaa iska bixidda badan iska gelidda badan hadba meel ka dhaca maahayn gabadhaas waa ut muuse u timi qaalad waxay tihi inna abi aabbahay yadcuuka waa ku wacaya waa kuu yeerayaa wuxuu kugu yeerayaa u sheeg wuxuu ugu yeerayo liyejziyaka inuu ku abaal mariyo ajra maa shay abaalkiisa iyo ujradiisa saqayta lana annagaa noo waraabisay shaqadaa maanta noo waraabisay ajarkeedii inuu maanta ku siiyo kugu abaal mariyo awgeed buu kugu yeerayaa liyejziyaka inuu ku jazeeyo ajra maa kii ajarkii saqayta lana a noo waraabisay falamaa jaa'ahu marka way israaceen nebi shucayb baa loo tegey falamaa jaa'a markuu u tegoo gaaray muuse hu oo shucayba oo waqasa uuna qisooyey qiseeyey muuse calayhi shucayb dushiisa alqasasa qisooyinka meesha suuradda loogu magac daray qisooyinkii soo maray meeshuu ka yimid wixii dhacay nin dilay baqayo soo cararay wixii oo dhan markuu u sheegay waqasa calayhi alqasas baa lagu soo kooba oo uga qisooday qisooyinkaas qaala wuxuu yidhi nebi shucayb laa takhaf ha cabsani najowta maanta waa ka badbaaday min alqowmi qowmkii aldaalimiin qoladii daalimiintaha waa ka soo samata baxda meeshaan fircoon kama taliyo iyo dowladdiisu aaggaan nebi shucayb iyo madyan iyo ummadda joogta wax saldanaah iyo wax amara kuma laha fircoon marka haddaba magaal aaminatin ninkaa ka soo caradhayna kama taliyo mana imaan karo ilaahayna waa kaa soo badbaashay kuwii daalimiintaa najowta min alqowmi aalimiin saasuu ku yidhi najowta min alqowmi aalimiin ayuu ku yidhi qaalat ixdaahuma middood labadii gabdhood waxay tiri dee halkaasaa lagu marti qaada horta nebi muuse laa waa baanaay rabbi lima anzalta ilaya min khayrin faqiirin soo maha qaali ixdaahumaa middood waxay tiri yaa abati aabbahayow istajirhu kira qaado ninkaan ninkaan shaqaalo ka dhigo ajiir ka dhigo xoolahan waraabin bay u baahan yihiin xoolahan raacid bay u baahan yihiin ninkaan yuusa ynan dhaafi maxaa yeelay inna khayra man qofkan u khayr badan ista'jarta aa kira qaadato oo ajiir ka dhigato alqawiyu waa midka xoogga leh alamiinu amiinkana ah nin xoog leh aaminna ah baa qof hawl loo dirsado ugu fiican saasay ku tiri waxaa la tilmaamaa inuu weydiiyado xooggiisa i ammaanadiisa maxaa ku ogaatay maxaa ku ogaatay deedna ay tidhi ceelka midhaa dhagax baa afka laga saari jirayoo toban nin ka yaraysan qaadi karinoo dee dhagaxiibuu hal mar keligiisaa u tuuro ilaahay xoog buu siiyey nebi muuse feerkiisiaa nin baa u dhintay taas waa xoog markii hadda ah ii didhayo aan soo kaxeeyeyna isagaa iga soo hormaray anaa daba socday wuxuu yidhi gadaasheeda soco waddadana ii tiltilmaanoo anuu laa ma aqaana xagga u leexo xagga u leexo xagga u leexo idheh gabadhaa inay ka hormadho soo diiday markaan u tagayna waxay tiri indhahow raariciyey indhaha ilama raacin nebi shucayb waaba jeclaysta markaas inuu la xidido gabdhaha midug guuriyo qaaladeedna wuxuu yidhi nebi shucayb innii anigu uriiddu waxaan doonahayaa an unkixaka inaan kuu nikaaxiyo ixdabanataya labadayda gabdhood middood haatayni kuwan ah haatayni kuwan ah labadan waxaa ka laga gartay baa gabdho kale inuu lahaa kuwa kale kuwa kale iga daaya haatayni labadan yaa middood inaan kuu guuriyo hadda siiqadii iyo guurintii waxaani maaha ini uriiddu iyo haddii aan soomaaliya ka dhigto waxaan rabaa inaan kuu guuriyey iyo waxaa meelaha yaacayo dad wax ku guurinayaan waxba kama jiraan waa sheeka iska ballanqaada waxaan rabaa inaan gabar ku siiyo ama inaan kuu guuriyo iyo maaha siiqo siiqadii guurka maaha inii uriiddu waxaan doonayaa an unkixaka ixdabanataya haatayni laakiin shardi calaa an taajuranii adiguna shardi inaa ajir ii ahaato amaaniya xijajin sideed sano waa ii shaqayso arigaya waxaa howlaha ii wad fa in atmamta casharan toban haddaad dhammaystirhana fa min cindika agtaaday ka ahat adaa igu tafadulay iigu daray xaq aan kuugu leeya waajiba ma aha sideed sanaa laakiin raba anigu waxaa la yidhi midaani calaa an taajuranii amaaniya xijaj maaha sadaaqi gabadhaan ku siinayaa waxaa meher u ah sideed sana inaa ii shaqaysid maaha ee waa shardi un gabadhaasaan ku siinayaa sideed sana shaqadaa qabo toban haddaa ka dhigtidna fa min cindika bay ka ahto sidaas ayuu ku yidhi wamaa uriidu mana doonayaba y nabi shucayb an ashuqa inaan dhiba calayka dushaada satajidunii waxaad iga heli doontaa in shaa allahu ilaahay haddou doono tabarug baa loola yimaada min asaalixiin kuwa saalixiinta ee wan wanaagsan xaqa ilaahay xaqa addoommadaba khalqigaba ilaaliya ayaa iga helisa ahdiga oofiye aayadda waxaa laga qaatay baa layidhi weligu ama qofka gabar weli u ah gabadhiisa inuu u bandhigi karo nin oo dhihi kara gabar baan ku siinayaa ama gabar baan ku siiyey waa sunnatun qaa'imatun shucayb baa gabadhiisa nebi muuse u bandhigay cumar binu khadaab baa xafsa bintu cumar gabadhiisa u bandhigay abibakr ka bacdin cuhmaan dee markii dambe nebigaa guursaday calayhi salaatu wasalaam gabar baa iskeed nebiga ugu timid oo markaas nafteedii nebiga u bandhigtay wanaaggay ka mid tahay marka gabadha weliga u yahay nin wanaagsan inuu u bandhigo isagoo ku dayanaya dadkii wanaagsanaa ee salafu saalix ahaa sidaas buu kula hadlay sideeddaa sano amaaniya xijaj waa sideed sano oo isdabajooga macnaha weeyaan ina hawshaa ii qabato wuu ka aqbala waa kan aqbalki wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa calayhi الsalaam calaa nabiyina wacalayhi الsalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa daalika midka a ku hadashay shucaybow nebi shucaybow kaas aa hadda sheegtay baa beynihi aniga beynkayga wa beyninka adiga beynkaada kaasaa inoo dhexay kaas baa dhexdeenna ah iyadaa ballan inoo ah waa sideedda sano oo maxay tahy midda muddada ayama alajalayni labada muddo tii ka ahoo qadaytu aan gudaba labada muddo tii ka ah aan buuxiyo la imaadaba falaa cudwaana calay dusheeda wax colaytana ma ahanin wax xaraja iyo culays ma ahanin falaa cudwaana calay haddaan sideeddii keenana waa intaa igula ballantay haddaan kaa sii siyaadiyena hadde waa khayraan siyaadiyey ayama alajalayni qadaytu falaa cudwaana calay saasuu ku yidhi marka dad baa la aada xoogaa in meeshaan gabdhihii iyo xoolo lagu xiri karo oo waxa weeyaan waa kuu guurinayaa bishardi adiguna wakaas inaa waxaa iyo waxaa iyo waxaaso howlahaas dee nebi shucayb iyo sharcigiisii iyo nidaamkaasna waa laga hadlaya dhankaasna maba ahaba oo gabdhihii xoolihii laga qaado laga qaato iyo wixii la mid ah lagu manciyo ama lagu diido ama lagu xujeeyo ayamal ajalayn labada ajalkii ka oo qadaytu aan gudabayo falaa cudwaana waxollaytana calaya aniga dusheeda muusan ahaanin falaa cudwaana calay wallaahu ilaahayna calaa maa naquulu waxa aan ku qowlayno wakiilun ilaahay wey markhaanti buu ka yahi wakiilnimada waa maxa shaahid buu ka yahi waxaan isniri ilaahay baa ka markhaanti waxaan ku ballannay ilaahay baa shaahidkaa wallaahu calaa maa naquulu wakiil darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab